xanuun aanan si rasmi ah loo garanaynin waxa uu yahay balse dowladdu ay baaritaan ku wado ayaa la soo darsay qaybo ka mida deegaanka soomaalida gaar ahaan gobolka doolo geela ku dhaqan kaasoo geelu markuu ku dhaco uu qandho dareemayo islamarkaana uu ku dhimanayo halka qaar kalena laga yaabo in ay ka kacaan dayib axmed danuur wasiirka xoolaha dowlada deegaanka soomaalida ayaan wax ka weydiinay xanuunkan iyo siyaabaha uu geela u haleelayo run ahaantii wax la xaqiijiyey oo ama viral ah ama maaragtay xanuun hadda la garanayo xanuumadii caadiga ahaa inoo rekord garaysnaa muusan noqonin xanuun walba waxbuu kaga duwan tusaale ahaan antarakiska oo kaleeto ama kudka waxaan dhihi jirray dhiigga ka imaanaya intooda badan wuu xinjir buu leeyahay laakiin kan xinjir ma laha marka marka waxaan samaynay waxaa jira waddanku wuxuu leeyahay shaybaad nahrig la yidhaa wuxuu ku yaalaa sabata oo dhisaba kashaysa marka samballadii waan qaadnay xaggaasaa loo diray iyaga laftooda siday noo soo sheegeen beri ilaa beri dambe hadday natiijada soo baxi weydo oo natiijo yani lagu qaraco oo xanuunkaanu waxaasaa keenaya ay imaan weydo iyaga laftooda imanaya hal xooloo meel ku xaraysan xoolo badan ka dhintaan baa suuragal tusaaleahaan hal xeraa baa laga yaaba inuu ku dhaco xeradaa marka toban neef inay ku dhimataa laga yaaba sideed neef xanuunada ku dhaca xoolaha noocyadooda kala duwan waa ay badan yihiin balse waa ay kala duwan yihiin dhaktar maxamed maxamuud liibaan waa agaasinka waaxda xoolaha ee caafimaadka waxaan wax ka weydiinay baldhacaanada xooluhu haddii baaritaan lagu sameeyey waxyaabaha ay ku arkeen isagoo tibaaxay in xanuunkii ay baarista ku sameeyeen in aysan wax nistija ah oo wanaagsan laga gaarin balse dowlada federaalka loo gudbiyey si baaritaano intaasi ka badan run ahaantii annagu ka xafiis ahaan dadaalada aanu wadnay waxaa ka mid ah in aanu baadhitaan ku samaynay geelii jirana kaas oon saambaladii aan ka soo qaadnay aan baadhitaan ku samaynay run ahaantii annaga laakiin wax jawaaba kamaanan helin oo shaybaadhkii risaltigii nooga soo baxday waxay noqotay mid negativa laakiin waxaan usii gudbinay shaybaadhka heer qaran kaas oo baadhitaan deriya ku samayn doona runaantii rajaynaynana in toddobaadkan uu nala soo wadaago jawaabta uu ka helo baadhitaankii uu ku sameeyey saambaladii aan u gudbinay dhanka kale kaxafiis ahaan waxaanu dadaalo muhiima aanu ka geysanay runahaantii degmooyin ka mida degmooyinka uu cuduradugeelu waa lafdhabarta dhaqan dhaqaale ee ay ku tiirsan tahay bulshada soomaalida xanuunkiisuna waa uu saameynayaa haddii aanan la helin daaweyn rasmiya siyaad bashuucsanaysiyaad heersareedacadda star f m jigjiga